Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Dib-u-Heshiisiinta Qaranka Ismaaciil Macalin Muuse ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku qabtay shir jaraa'id oo ku saabsan beelo walaalo ah oo u dagaalamay deegaanno hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe, isagoo ugu baaqay in si degdeg ah ay u joojiyaan dagaalka. Shirkan jaraa'id ayuu kaga hadlayay beelo walaalo ah oo ku wada dagaalamay deegaanno hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Dib-u-Heshiisiinta Qaranka Ismaaciil Macalin Muuse ayaa ka codsaday labada beelood in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u joojiyaan dagaalka.
Waa dagaal maalinba maalinta ka dambaysa sii xumaanaya. Waxaan ognahay mar hore dhowr sano ka hor guddiga laftigiisu inuu ka qayb qaatay xabad joojin qaybaha meesha ku dagaalamaya laba qaybood oo ka mid ah. Laakiin dhammaad diiday mar kale waa tii loo tegay Cadale saddex bil iyo in ka badan ay goobjoog ahaayeen. Waxgaradka bulshada deegaanadaas imaamka iyo ugaaska madaxweynaha jamhuuriyaddu xasan sheekh maxamuud laftiisu uu ka qayb galay heshiis aan islahayn waa dhammaystiran yahay lagu saxiixay lana amray in la geeyo ciidamo dowladeed oo xoog ku kala celiyay isbaarooyinka la la qaaday ahlul xalli wal caqdiga ummadaasuna ay saas garteen inay saxiixeen ha yeeshee aan waxba ka fulin waa mucjizo ummadaasu waxay ka mid ahaa jirtay taariikhiyan ummadaha ballanka ku fiican waxay ballan qaadeen la fuliyay ka mid ahay waa masiibada xilligan jirta qayb ka mid ah in loo taagla-yahay inay waxay ku heshiiyeen ay fuliyaan waa soo socotay waxaa cawaa caadooyinka cusub ka mid a in la gubaayo deegaanadii ooyana ayayna dhaxalo lahayn waxyaalaha cusub ka mid a beeraha himaarta ku taal in la gubayo la dilay hadda yacni culimmada dadka diinta bara iyo xerta ay baraan kutaabta iyo macallinkooda waxaa intaa dheer iyadoo gogoli ka fidsan tahay deegaanada dagaalku ka socda dhexdiisa gogoshaasoo ay fadhiyaan dadka ummadda deegaankaas ku nool ugu qiimaha badan oo la xurmeeyo dadka ugu xormada badan waxaa fadhiyay madaxweynihii hore ee soomaaliya sayid sheekh shariif sheekh axmed oo ka mida qoyska diinta deegaanadaas ugu sarreeya dhaxal ahaan marka loo abtiriyo meeshuu ka soo jeedo ahaana madaxweynihii soomaaliya in la dhowro ay tahay deegaankana ka soo jeeda isagoo joogaa lays dilay gogosha fidsanta imaamkii ugaaskana ku fadhiyaan iyo waxgaradka deegaanka taas macnaheed waxaa waaye inay tahay mucjizo yaab leh oo taariikhaha ummadda soomaaliyeed ka cusub dadka la xurmeeyo ilaa xad walba hadday meesha ka tagaan haa laakiin burka derineed gogosho sheekh shariif uu ka fidiyo ilaana waa fidsan tahay cid walba isku dhaqan isku deegaani waxay isu tahay inay xasuusato waxaa la yidhaah dagaal wiil baa ku dhintee wiilku ma dhasho waxaa jirta oraah la yidhaah gacanka hadalku wada hadalku wuxuu ka fiican yahay gacanka hadalka intaan gacanta laga hadlin in la wada hadlo oo la xasuusto wax meesha yaal kolley iyo kolleyba berrito markii dagaalku dhammaada waxay dhacay gilti consciensa laga noqo la ooya waxay noqotay hadda waa ceebuu dhoo dagaalka aanfadahayo dagaalka ceebeed waxaasaa la daldala hadda intaan intaas la gaarin in la joogsado soomaaliya waa diiday gacmaheeda isku baabi'inaysa ma gara karno gobolka shabeellada dhexe ayaa muddooyinkan dambe waxaa ka socday heshiisiinta beelooyin walaalo ah oo ay dirirta ku dhex martay deegaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle